بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamuliyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda kuuriyada waqooyi oo sheegtay inay garab taagan tahay ruushka ilaa uu ku guulaysanayo dagaalka yukrain iyo xukuumadda binyang oo jenaraal sare u dirtay furimaha dagaalka ee bariga qaaradda yurub dowladda suudaan oo markii ugu horraysay sheegtay in imaaraadka dagaalka uu ka wado dalkooda uu wakiil kaga yahay maamulka sahaynada soona bandhigtay caddaymo arrimahaasi muujinaya weeraro lagu beegsaday askar ka tirsan maliishaadka xukuumadda riddada maali iyo kuwa burkina faso oo ka dhacay galbeedka qaaradda afrika iyo mu'asasada azallaaqa ah oo soo saartay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar xasmin ah oo ka dhacay maali dowladda masar oo khasaartay lacag balaayiin dollar ah muddada sannadka ah uu socdo dagaalka filistiin wakhtigan oo kulaylo daran ay ka jiraan soomaaliya maxay tahay fariinta ay dhakhaatiirta u dirayaan bulshada qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa muddo ku dhow laba sano waddanka suudaan ee dhacabariga qaaradda afrika waxa uu martigelinayaa dagaallo culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda suudaan ee uu hogaaminayo jenaraal cabdulfataax al burhaan iyo maliishaadka dacmu sariic uu hogaaminayo jenaraal xumeyti dagaalkaas waxaa la aaminsan yahay inay gadaal ka dambeeyaan dowlado shisheeye waxaana si gaar ah farta loogu fiiqaa dowladda riddada imaaraadka carabta oo hub iyo ciidanba la garab taagan maliishaadka r s f si ay meesha uga saaraan jenaraal cabdulfataax al burhaan islamarkaana ay xoog kula wareegaan talada waddankan imaaraadka inta uu dagaalku socdo wuxuu boqolaal murtasaqo ah uu ka kala keenay daafaha caalamka uu u soo diray suudaan isagoo dhanka kale shixnada hub ah ka dejiyey bariga waddanka liibiya islamarkaana hadda ay adeegsanayaan maliishaadka dacmu sariic balse in badan waxaa wax la iska weydiinayay hadafka imaaraadka uu ka leeyahay suudaan waxaana markii ugu horraysay arrintaasi ka hadlay wasiirka maaliyadda ee xukuumadda kharduum jibriil ibraahim isagoo ka qaybgelayay kulan ka dhacay magaalada new york waxa uu sheegay in dagaalka ka socda suudaan kaalinta ay ku leedahay abudubay ay wakiil kaga tahay maamulka gumaystaha yuhuudda sidoo kalena lagu doonayo in gebyahaanba lagula wareego badda cas waxa uu sheegay in qorshaha suudaan uusan ka soo bilaaban balse ay jireen dalal ka horreeyey sida yemen soomaaliya eritreya iyo sidoo kale masar shirkadaha imaaraadka ee huwan magaca maalgashigana ay dekada waaweyn ka samaysteen gobolka balse qaarkood goor dambe laga ceeriyey maliishaadka rsf ayuu sheegay in dagaalkan uusan ahayn dagaalkooda balse uu yahay mid ay wakiil kaga yihiin quwado kale waxa uuna tusaale u soo qaatay mashruuca loogu yeero ibraahimiyada ee gaaladu ay sheegaan inay ku mideenayaan diimaha loona soo wakiishay dowladda ridada imaaraadka carabta لا أشك مطلقا أنكم تدركون أن هذه الحرب ليست حرب الدعم السريع وليست حرب حتى الإمارات كلفت الإمارات العربية أن تكون لها موانئ في الصومال وفي اليمن
kama shekisanin idinkuna waad og tihiin in dagaalkan uusan ahayn midkii dacmu sariic iyo xitaa dagaalkii imaaraadka carabta imaaraadka waxaa loo xilsaaray in dekedaa ay ku yeelato soomaaliya yeman jabuuti eritariya suudaan iyo masar waxayna dadaal ku bixisay in gacanta ay ku dhigto dekedahaas oo idil laakiin ugu dambayn way fashilantay qaar ka mid ah dalalkaasna waa laga eriyey sida cad sheekadu way ka weyn tahay imaaraadka waxaa jira mashruuc loogu yaro ibraahimiyada waana mid beegsanaya islaamka waxaana lagu qarinayaa islaamka siyaasiga ah ما يسمى بال- ما يسمى بالمشروع الإبراهيمي هذا المشروع يستهدف الإسلام يغطون بالإسلام السياسي
hadalka wasiirka maaliyadda xukuumadda suudaan waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo isbeddello waaweyn ay ka jiraan gobolka sidoo kalena xiisad culus ay ka taagan tahay badda cas xaqiiqada uu ka dhawaajiyey ee ah in imaaraadku dagaalka suudaan uu wakiil kaga yahay yahuudda ayaana si tartartiib ah bannaanka ugu soo bixaysa tan iyo wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar oo uu bilowday dagaalka khaza maliishaadka xuutiyiinta ee fadhigoodu yahay yemen waxa ay weeraro xooggan ay ka geysteen badda cas iyagoo joojiyey dhaqdhaqaaqyada maraakiibtii reer galbeedka iyo sidoo kale kuwa maamulka sahaynada waxay dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka iyo maamulka sahaynada ay ku qasbanaadeen inay dib u habeen ay ku sameeyaan istaraatiijiyadooda ku aadan badda cas xukuumadda abudubay ayaana loo wakiishay in saldhigyo ciidan oo hor leh ay ka hirgeliso mandiqadda si gaar ah soomaaliya iyo suudaan dhanka kale maadaama ay gacanta ku hayso jasiiradda sokotra iyo sidoo kale xeebaha waddanka eritreya xukuumadda abudubay ayaa noqotay mid maamulka sahaynada wakiil uga ah mandiqadda geeska afrika iyo sidoo kale iyo sidoo kale waddamada khaliijka dowladdan ayaana taageero dhinac weliba ah u fidisay sahaynada tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza iyadoo siisay maamulka isugu yeray israa'iil waddo aamin ah oo ay isticmaalaan maraakiibta wada shidaalka iyo sidoo kale agabyada kale ee daruuriga u ah nolosha
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا wahagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka calamul yowm qaybihiisii dhexana waan isla maraynaa iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa alaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen ilyaas cabdulaahi ilyaas soo dhowow dhegeystayaasha maxaa wargeysi ah oo aad maanta u soo xushay waad mahadsan tahay suheyb waxaan dhegaystayaasheenna maanta halkan ugu haynaa ilaa dhowr wargees oo wax ka qoray qodobo kala duwan oo xiise leh waxaase ugu horrayntii u soo qabanaynaa saxiifadda faransiiska ah ee la royakis taasoo daabacday warbixin ay kaga hadlayso kuuriyada waqooyi oo mid ka mid ah saraakiisheeda ugu sarsareeya geysay furimaha hore ee dagaalka ee ukraine si uu u hogaamiyo ciidankooda ka barbar dagaalamaya ruushka waxaa ugu horrayn xogta majalladda lagu sheegayaa in jenaraal kim yong bok uu hogaamin doono ciidankii dhowaan la geeyey furimaha hore ee ukraine si uu u noqdo mid isku dheelatiraa ayay warbixintu leedahay hannaanka iyo habusocodka ciidankaas sida xogta majalladdu ay sheegaysa jenaraalkan ayaa ka mid ah kuwa ugu sarsareeya ee ay ku faanto xukuumadda pyongyang waxaa sidoo kale suheyb xogtu ay intaasi ku daraysaa in jenaraal kim yong uu ka mid ahaa saraakiishii muddooyinkan dambe horboodaysay dhaqdhaqaaqyadii ka dhex oloolsanaa labada gacan ee kooriya dhiiranaantaas ayayna warbixintu waxa ay leedahay waa sababta kim jong un uu ugu doortay inuu ka mid noqdo saraakiisha sarsare ee ugu cadcad ee la geenayo furimaha hore ee ukraine misena hogaaminaya ciidanka kuuriyaanka ah ee ka barbar dagaalamaya ruushka ilyas dowladda kuuriyada waqooyi ma ka hadashay sargaalkan iyo ciidanka ay u dirtay jiidda dagaalka ee bariga qaarada yurub suhib ilaa hadda ma jiraan een, wax war ah oo ka soo baxay dhanka kuuriyada waqooyi kaasoo ay ku caddaynaysa in ciidamo iyada ka socda ay u dirtay furimaha hore ee dagaalka ee Ukraine kuwaasoo ka barbar dagaalami doona Ruushka Em, balse sida aan la soconno horey saraakiil badan oo reer galbeed ah iyo majalado ka soo baxa dunida ayaa waxay xaqiijinayeen dhab ahaanshiyaha iyo jiritaanka arrinkan saacadihii lasoo dhaafay haddii aan u imaanana socdaalka sarkaalkan sare ee ka socda dhanka xukuumadda Pyongyang ma jira ilaa hadda hadal ay ka soo saartay Kuuriyada Waqooyi oo xukuumadda Pyongyang waxay u muuqataa mid arrinkaas ka gaabsanaysa rabtana inay ka hadasho wakhtiga ay muhiimka u aragto gunaanadkii suhayb waxaa jira booqasho ay wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ay ku tagtay dalka ruushka socdaalkaas oo ahaa maalinnimadii shalay ee jimcaha waxayna si cad u sheegtay in kuuriyada waqooyi ay garab taagan tahay moscow ilaa ay ku guulaysanayaan dagaalka ukraine
ilyas qodobka haddii halka aan kaga gudubno bal dhegeystayaasha waxaa usoo qabataa wargeys ka xiga waad mahadsan tahay suheyb waxaan markan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa qodob ka hadlaya muxuu yahay damaca isballaarineed ee yuhuudda ay ka doonayaan inay ka sameeyaan dhanka daanta galbeed ee la haysto muxuuse yahay hadalka wasiirka maaliyadda sahaynada ee ay ka shidaal qaadanayaan yuhuudda faraha badan sida xogta warbixintu ay ku warramayso maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa maalmihii lasoo dhaafay si aad ah waxa uu dhanka daanta galbeed kaga wadaa isballaarin xooggan oo uu dhanka kale ku barakeecinayo dadka filistiiniyiinta ah ee halkaasi ku nool tallaabadan ayaana la sheegay inuu uga shidaal qaadanayo hadal isbuucii hore ka soo yeray wasiirka maaliyadda maamulka gumaystaha yuhuudda ninka lagu magacaabo bizeles smotrich kaasoo uu ka jeedinaya goob fagaaro ah isagoona sheegay in hadda loo baahan yahay in maamulkiisu uu sameeyo isballaarin xooggan oo dhanka daanta galbeed ah maadaama culaysyo xooggan aan ka wajahayna ayuu yidhi dhanka deegaanada kale ee aan hadda haysanno sida talaabiib iyo xayfa kadib hadalkaas suheyb waxaa dhaqdhaqaaq xoogan laga dareemaya dhanka daanta galbeed oo yuhuud fara badan ayaa la arkayay iyagoo ka tallaabaya xadka taasoo lagu tilmaamay isballaarin kale oo hor leh oo uu gumaystuhu ku doonayo inuu ku xayuubsado dhul cusub oo ku yaala dhanka daanta galbeed warbixintan oo lagu daabacay wargeeska midigta fog ee yaahom qalinkana uu u qaatay qoraa yuhuudi ah oo lagu magacaabay jalaal baana ayaa sheegay in hadalka bezalel smotreg uu yahay mid xaqiiqo ah la doonayana in la fuliyo waxa uuna yidhi sida laga soo xigtay oraahda smotrij iyo siyaasiyiin kale oo garabka midigta ah arrintan isballaarinta ah ee dhanka daanta galbeed waa mid muhiim ah oo aan ku samayn karno deganaashiyo hor leh taasoo ay muhiim tahay inaan ku dhaqaaqno muddooyinka soo aadan ugu dambayntii suhib wargeeskan waxa uu hadalkiisa ku soo gunaanoday suuragalnimada in bezaleel smotrij uu halkiisa ka sii wadi doono misna benyamin netanyahu uu isku dayi doono in cadaadis uu ku saaro fulinta hadalka ka soo yaray toddobaadkii lasoo dhaafay oo sidii lagu yaqiinayba ninkan uu cadaadiska xooggan ku sii hayn doono xukuumadda uu dhanka maaliyadda u fadhiyo ee isugu yarta israa'iil ilaa ay ka dhaqangelin doonto misna ay sii wadi doonto ballaarintan ay hadda bilowday ee ka socota dhanka daanta galbeed ilyas bal waxaad dhegeystayaasha usoo qabataa wargeeska ugu dambeeya xubinta waad mahadsan tahay suheyb waxaan markan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa warbixin ay daabaceen qaar ka mid ah majalladaha ka soo baxa bariga dhexe taasoo diiradda saaraysa wasiirka arrimaha dibadda masar oo kulan gaar ah la qaatay xogayaha guud ee hay-adaha badaha caalamiga kaasoo ay diiradda ku saarayeen misena ay ku gorfeenayeen xiisadda muddooyinka dambe ka taagan biyaha badda cas waxaa labadan mas-uul kulankooda kadib baraha kala duwan ee internetka ku baahay warbixinno iyo taqaariir muujinaya dhibaatada ay xukuumadda qaahira kala kulantay weerarada xooggan ee ay maleeshiyaadka xuutiyiinta yeman ka wadaan gudaha badda cas xogayaha guud ee hay-adaha badaha caalamiga ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee masar waxa uu u sheegay in khasaare lixaad leh uu soo gaaray muddadan sannadka ah ee ay xuutiyiintu dagaalka xooggan ka wadaan badda cas iyagoona waaye maraakiib muhiim u ahaa khasaarayna hanti fara badan waxaa lagu warramayaa in dowladda masar ay khasaartay adduun lacageed oo gaaraya ilaa lix bilyan oo dollarka maraykanka ah waana tan iyo markii uu bilowday sidaan horeyba u sheegnay howlgalka duufaanta al aqsa xuutiyiintuna ay dhinacooda iyaguna ka bilaabeen howlgallo ay ku naafeenayaan maraakiibta reer galbeedka iyo yuhuudda ugu dambayntii suheyb saadaasha iyo warbixinada soo baxaya waxa ay sheegayaan in dowladda masar ay lixda bilood ee soo aadan ama sannadka soo aadanba ay weyn karto adduun lacageed oo intan ka badan waa hagaag xubintii wargeysadana halkaas ayaan ku hakinaynaa maanta نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyowm qaybihiisii dhexana waan isla maraynaa ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ee ka howlgala galbeedka qaaradda afrika ayaa sii xoojiyey howlgallada ay ku naafeenayaan cadowga allaah ee horarka ku ah shareecada islaamka iyadoo dhanka kale mu'asasada azallaaqa hay faafisay muuqaal lagu soo bandhigay weerar cagmarin ah oo lagu qaaday saldhig maliishaadka xukuumadda ridada bomaako ay ku leeyihiin waddanka maali mid ka mid ah weeraradii dhacay saacadihii lasoo dhaafay waxaa lagu beegsaday maliishaadka murdasaqada fagnar iyo sidoo kale ciidanka ridada maali xilli ay ku socdaalayeen inta u dhexaysa deegaanada anako iyo tasaaliid waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo mujaahidiinta ay ku burburiyeen mid ka mid ah gaadiidka gaashaaman ee cadowgu uu isticmaalayey sidoo kale mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay deegaanka tawguri ee gobolka kaaya kadib markii halkaasi laga ceeriyey maliishaadka xukuumadda wagaduugu dhanka kale mu'asasada azallaaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ayaa waxa ay faafisay muuqaal soconaya muddo labaatan daqiiqo ah kaas oo lagu soo bandhigayo mid ka mid ah weeraradii cagta lagu mariyey fariisinka maliishaadka xukumadda riddada boomaako تسلموا تسلموا أو تعادوا تندموا تلك من أسلافنا إرثنا فافهموا إرثنا فافهموا صبحيهم يا صدى وداعيهم للردى أننا يدري العدا إن واظبنا كل مزلزل muuqaalkan oo lagu duubay diyaarad daroonis ah ayaa waxaa lagu daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo marka hore burburinaya derbiga ku xiran saldhigga islamarkaana ku taqadumaya fariisinka cadowga muddo daqiiqada ah uu dagaal ku socda kadib waxaa muuqaalka lagu daawanayaa ciidamada mujaahidiinta oo gacanta ku dhigaya saldhigga cadowga iyo maliishaadka xukuumadda riddada maali oo isaga baxsanaya goobta جحافل الإيمان جحافل الإيمان جحافل الإيمان جحافل الإيمان جحافل الإيمان للنزال هبوا ودكوا جحفل الضلال واستمسكوا بهدي ذي الجلال وواصلوا الزحوف والقتال جحافل gebagabadii muuqaalka ayaa lagu daawanayaa ciidamada mujaahidiinta oo si dhammaystiran gacanta ugu dhigay fariisinka cadowga islamarkaana soo qaniimaystay hub leh nuucyo kala duwan mu'asasada azallaaqa ayaana soo bandhigaysa khaniimada mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen oo ay ku jiraan gaadiid nuucyo kala duwan leh jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin waa mid ka mid ah faracyada mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribulislaami waana faraca ugu xogan ee halkaasi ka howlgala iyadoo duruus lama ilaawaan ah u dhigaysa cadowga allaah ee isugu jira saliibiyiinta iyo murtadiinta waraysi uu dhowaan bixiyey sheekh maxamed kuufa oo ka mid ah hoggaanka nusratulislaam walmuslimiin ayuuna ku bogaadiyey howlgallada haliyinimo ay fulinayaan ciidamada mujaahidiinta isagoo dhanka kale sheegay inay halgankooda sii xoojinayaan dagaalkuna uu soconayo ilaa mandiqada galbeedka afrika laga hirgelinayo shareecada islaamka cadowga saliibiga ah ee soo duulayna laga saarayo
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا waa hagaag wakhtigan oo ay soomaaliya ka jiraan kulaylo aad u daran maxay tahay fariinta ay dhakhaatiirtu u dirayaan bulshada warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir xilliyada ay heerarka kuleelku yihiin halka ugu sarreysa waxaa muhiim ah inaan fiiro gaara u yeelano huurka faraha badan iyo daalka la socda waxaa sidoo kale muhiim ah in qofka uu ka fikiro dhakhaatiirtana kala tashado sida looga hortago xanuunada ka dhasha iyo qaab kale isaga daaweeyo haddii ay dhacaan kuleelaha wakhtiga oo isbeddel ku jiro wadamo badan oo ay ku jirto soomaaliya waxaa laga dareemaya kuleelo daran oo ka dhasha isbeddelada cimilada iyo dadkii aroobere iyo jafaaf wax u eg wajahaya huurka iyo sidoo kale daalka kuleelka leh waxaa sababa sida dhakhaatiirtu sheegaan sarokac ku yimaad heerarka kuleelka waxaana ka dhasha in qofku uu dareemo kuleel daran iyo in ula kacaakufo isagoo raadinaya qabowga iyo meel u kaga nasto huurka faraha badan iyo saameynta kuleelka qoraxda waxaa labaduba la sheegaa inay yihiin laba xaaladood oo kala duwan laakiin uu xiriir ka dhexeeyo kaas oo ah in qofku dareemo huur iyo dhidid kuleel uu la socdo laakiin uusan qaadin tallaab deg deg ah wuxuuna u nugul yahay qofkaasi in qoraxda ay ugu dhacdo si toos ah waxaana qaar badan oo dhakhaatiirta ah ay qabaan in saameynta ka dhalata kuleelka ka imaanaya qoraxda ay tahay midda ugu halista badan waxyeelada ay sababaan kuleelaha markii uu jirku xakameyn waayo heerkuulkiisa waxaa dhanka kale xoogeysanaysa xaraarada korkiisa iyadoona ay ku adkaanayso in hoos u dhigo kuleelka haysta haddaba maxaa talo ah si looga hortago halisaha dhanka caafimaad ee kuleelka ka dhasha isbedelada cimilada waxaan su-aashan hordhignay doctor maslax oo sidoo kale soo gudbinaya talooyin la xiriira waxaa la gudboon bulshada gaar ahaan marka laga hadlayo kuleelka soo kordha iyo waxaa ka dhalan kara ee isugu jira saameynaha iyo waxyeelada dhanka caafimaadka hyberthermia ama heerkulka jirka bani aadamka uu kaco ama kuleyl daran uu qofka uu dareemo run ahaantii heerkulka jirka bani aadamka waxaa lagu qeexaa marka uu ka bato sagaashan sideed dhibic lix digrees fahrenheit marka uu ka bato iyo soddon iyo toddoba digrie celsius oo centigrada marka uu ka koro maro ayaa waxaa la yidhaahdaa hyberthermia runtii marka waxaa dhacda xiliyadan oo kale ay isbedelayaan cimilada ama climate changeska uu dhacayo in heerkulka uu aada u kaco oo ka saro maro normalkii loogu talagelay sidaas daraaddeed marka waxaa dhaca xanuuno iyo inay yimaadaan ama xaalado khatar ah inay dadka la soo gudboonaadaan marka si kasta ha aataba qoraxda markii ay saro marto ama heerkan ay gaarto isbedelada xiliyadan oo kale ay imaato waxaa dhaca xanuuno badan oo ka dhasha kuleelkaas awgiisa waxaa ka mid ah xanuunada ka dhasha shubanka ayaa ka mid ah shubanka biyaha oo kuleelkaas sababa isbedelada cimiladaas ka dhasha waxaa kaloo ka dhasha daal oo kuleelka uu keeno qofka inuu daal fara badan uu dareemo xanuun oo stroke la yidhaahdo oo kuleelkaas uu keeno oo ka dhasha mararka qaarna loo yaqaano sun stroke ayaa ka dhasha heat rush waxa la yidhaahdo korka qofka inay ka soo baxaan naqro fara badan oo keeni kara cuncun ama mataqaana ay gaduutaan sidoo kale waxaa ka dhasha heat stroke waxa la yidhaahdo maqaarka qofka oo isbeddel ku dhasha kuleelka awgiisa sidoo kale kuleelka qofka marka uu ku dhasho wuxuu jirkiisa sameynayaa inuu daalo daal fara badan inuu ku dhaco ayaa imaanaysa markaas oo kale ay dhacaan marka xaaladahan oo kale dadka muslimiinta ah maxaa la gudboon waxyaalaha marka la xiran karo dharka waxaa ka mid ah aad xiranaysid dharka suufka leh ama fabric amaana dharka dunta leh in la xirto kuleelka awgiis ama dharka jilacsan oo loo yaqaano maaliyadda ama suufka ah in la xirto saasoo kale in oo sun protective cap oo kale la sameeyo madaxa sida cimaamadaha oo kale ragga ay qaataan haweenkana xijaabka iyo waxyaalaha dharka ay saaran karaan madaxa dalladaha iyo waxyaalaha noocaas oo la isticmaalo dharka qoraxda ilaaliya la isticmaalo dharka midabay kale leeyihiin kuwa waxaa jira qoraxda reflection ku sameeya oo iska celiya dharkaas oo kale la qaato waxaa jira marka farqi u dhexeeya noocyaha dharka kaasoo aad ku qaboojin karto kuleelka iyo nooca dharka aad ka ilaalinayso shucaaca ultravioletka la yidhaahdo sida jirka marka looga ilaaliyo fuuq celinta mar haddii marka kuleel daran uu dhaco jirka waxaa ku dhacaya fuuqbax ayaa ku dhacay waxaa loo baahan yahay marka fuuq celin ayaa loo baahan yahay marka ha sugin ilaa aad ka haraado ama aad dareento haraad fara badan waxaad cabtaa si joogto ah biyaha maalintii oo dhan biyaha waad cabaysaa sababtoo ah kuleel daran ayaa jira fuuqbax ayuu jirkaada uu ku socdaa marka ma joojinaysid biyaha mana u sugaysid haraad insha allahu tacaala dhanka kale waxay khubaro dhanka caafimaadka ay ka deeriyeen isticmaalka biyaha ku jira caagadaha balastiikiga ah ee la isticmaalo gaar ahaan maalmaha kulul ee qoraxdu daran tahay waxay sheegeen in xilliyada kuleelka ay muhiim tahay in laga taxadiro arrimahaasi oo aan wax lagu cabin dhalooyinka caagadaha ah ee la dhigo qoraxda cilmibaarayaasha jaamacadda jiina ah ee shiinaha ayaa baaris iyo falanqeyn waxay ku sameeyeen gaasas kala duwan oo kasoo baxay lix nooc oo ka mid a dhalooyinka biyaha caagadaha marka ay la kulmaan qoraxda dhalooyinkan ee laga soo ururiyey waddamo kala duwan waxaana ku jiray biyaha isha ama manaabicda biyaha la sifeeyey ee filtaraysan iyo sidoo kale kuwa ceelasha dhaadheer laga soo saaray waxaana lagu ogaaday cilmi baarista in dhalooyinkaasi ay kasoo baxeen isku dhafkii imikooyin kala duwan oo sun ah ayna ku jiraan walxo sida enexadican oo ah sun iyo kiimiko sababi karta kansarka iyo kiimikooyin la mid ah oo sidoo kale sun ah si kastaba ha ahaatee cilmibaarayaashu waxay xuseen in marka loo eego miisaanka yar ee halka caag ee dhalada ah heerka kiimikooyinka sunta ee kasoo baxaya dhalada keliya uu yahay mid aada u hooseeya daraasadan ee qayb ka noqotay caddeemo sii kordhaya oo muujinaya in biyaha dhalooyinka lagu shubay aysan ka marnayn wasakhowga qorayaasha daraasadan ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey in fahamka sida xaaladaha deegaanka ay saameyn ugu yeeshaan kiimikooyinka kasoo baxa biyaha caagadaha yaryar oo gacan ka geysan karo hagidda shirkadaha soo saara iyo hay-adaha xakameeya si loo hubiyo badqabka badeecadda loona xoojiyo caafimaadka bulshada ugu dambeyn doctor maslax wuxuu bulshada kula talinayaa isticmaalka biyo qabow oo aan ahayn kuwa caagadaha lala dhigo kuleelka isagoon ku buuriyey in xilliyada kuleelka ay kaashadaan khudradda kuwooda biyaha leh iyo kuwa kale iyagana nafciga badan ha cabin marka biyo kulul islamarkaasna ee caagadaha ku jira tusaale ahaan haddii biyaha aad wadatay ay kulaadaan ha cabin ilaa heerkulkooda uu ka dego ay qawoobaan waxaad cabtaa biyaha qabow ama biyaha dhexdhexaadka ah si joogto ah sidoo kale waxaad doorataa cabitaanada casiirka ah aan sokorta ku badnayn oo kuwa dabiiciga oo maaragtaye oo la shiida ama makiinadaha lagu shiida aan sokor badan lahayn sidoo kale waxaad cabtaa biyaha caadiga ah oo maaragta caagadaha ama kuwa oo sajalka ah ama kuwa qaboojiyaha ku jira waa kuwa normalka ah waa sidoo kale wax la cuno si aad u qabowdo macnaha jirkaaga wuxuu u baahan yahay cuntooyin la cuno cuntada aad cuni karto waxay kaa caawin kartaa inaad qabowdo jirkaaga uu qaboobo isku day inaad cunto cuntooyinkan soo socda cuntada khudrawaadka leh sida qaraha qumbaha cuntooyinka jilacsan cabitaanada dhammaan waa la cabi karaa wax culeesa ma lahan cuntooyinka la cuni karo waxaa ka mid ah cuntooyinka dufunta ay ku yar tahay ama kuwa spiciga ah oo xogaa basbaaska kulul intaba waa la cuni karaa hada wabilaahi towfiiq si guud waxaa maalmahan meelo badan laga dareemayaa kuleelo daran oo dadka iyo duunyadaba saameeyey waxaana deegaano dhaca koonfurta ee bartamaha dalka soomaaliya ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab looga tukaday salaad roobdoon ah oo ay bulshadu allah isugu dhuldhigayaan islamarkaana ku weydiisanayaan in uu qaboojiyo raxmadiisa roobkana waraabiyo layscafiyo ilaahay dartiisa laysu cafiyo dhammaan ummadda waa inay iscafiyaan walcaafiina can innaasi wallaahu yuxibu almuxsiniin ayaa ilaahay yidhi subxaanahu watacala ilaahay waa noo naxariisanayaa subxaanahu wa tacaala madarkiisu wuxuu nooga xiran yahay inaan toobad keenno oo ilaahay aan u laabanno subxaanahu wa tacaala fa arinaa cafwaka wa raxmatak ilaahu cafigaaga iyo naxariistaada ilaahu na tusi ilaahu awooddaada waan na tustay tabarteenna waan aragnay ilaahu raxmadaada ilaahu na tusi ilaahu raxmadaada na tusi ilaahu cafigaaga na tusi ilaahu cafigaaga na tusi ilaahu isuukaaya dembi dhaaf ilaahu dembigeenna dhaaf addoommaha aad dembigooda dhaafto ayaa dacwaadkooda aqbashaaye ilaahu dembigeenna dhaaf allaahumma ilaahayow ilaahayow waxaad noo yaboohday haddii aan ku tuugno inaan tuugmadeenna inaad naga aqbalaydo ay noo yaboohday fastajib lanaa kamaa wacadta بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى ترنو بشرى لكم كل waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo bulan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى